Dowladda hoose ee degmada Burco ayaa howlgal nadaafadeed ka fulisay magaalada Burco. Howlgalka nadaafadeed ayaa intii uu socday waxaa lagu nadiifiyey qashinka kuwaasoo ay soo dhigeen goobta aan ku habboonayn bulshada. Qaar ka mid ah dadkii howlgalka nadaafadeed ka waday magaalada Burco ayaa ka warbixiyay howlgalkan ay ku nadiifinayeen magaalada.
waxaan maanta olole nadaafadeed oo ballaaran oo aanu iska kaashanayno qoladan shirkadda fasta kelin ee qashinka la wareegtay ee degmada maxamed cali iyo lixla degmada maanta aanu joogno aanu ka shaqaynayno waxaanu ka shaqaynaynaa meel dhaamseed laga dhigay oo si qaldan looga dhigay ma aha qashin waxa la keenaya waa hargihii geela ayaa la soo qaadayaa misaa la keenayaa halkan goob ku habboon maaha waa xaafada dhexdood waa waddadii halbuulaha ma aha dhaamseedhkii waa dhaamseed iyagu ay ka dhigteen oo ay doonayaan hargihiina ku waraan ay ku qallajiyaan oo hodhow ay ka raraan halkana xanuunaha ka dilaacaya hadduu roobku helo waxaa ka dilaacaya xanuunada faafa xanuunada faafa waxay asiibayaan bulshada ama xaafadaha dhinac degan marka waxaan leeyahay muwaadinka halkantu soo qaada keenaya dhigaya waxaan leeyahay muwaadin ka saar magaalada oo markii labaad aan maanta ka guro waxaan leeyahay mar saddexaad haddii aad soo dhigto waxaad ku mutaysanaysaa xadhig iyo ganaax annagu ah shirkadda fasklin maamulka shirkadda fasklin oo maamulna degmooyinka maxamed cali iyo lixle waxaanu saaka olanada afeeg soo qaadnay ee, degmada maxamed cali ereyada qalinta kanaal oo runtii laga dhigay dam side lagu kaydiyo uuska iyo qashinka iyo waxa loo yaqaano hargaha muwaadinkii ee, dowladda hoosena waa iska kaashanayna goobtan oo iyaguna cagaftoodii iyo waxaynala nagu caawinayeen gaadiidkoodii iyo gaadiidkaygii Ee, goobtan muwaadinkii dhigay waxaan u sheegaynaa khalalaas inuu ka daayo qashinka iyo uusa u dhigayo kow dee uu ka daayo oo uu turo xaafadaha iyo deegaankii lugtii uu soo gaadhay meeshan xaafadii way soo gaadheen waa kuwaas laba tallaabo u jira inuu xaafadaha halista caafimaad oo ku abuurayo deegaanka ka daayo sidoo kale waxaanu uga digaynaa digniinta dowladda hooseaan xoojinaynaa haddii uu ka deen waayo in tallaabo sharciya insha allahu laga qaadi doono waxaan u sheegaynaa oon uga faa'iidaysanaya munaasabadan mar labaad deegaamada ama xaafadaha maxamed cali iyo lixle inay qashinka ku hayaan guryahooda inta ay baabuurta qashinka qaadaya u imanayaan muwaadin gurigaaga ku haya qashinkaaga inta uu gaadhiga adiga kuu qabanayo ee qashinka kuu qaadaya kaaga imanayo adigoo mahadsan muwaadin